بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda koob iyo sagaashanaad ee suuratu alambiyaa waxaanu ku joogaa aayadda shan iyo tobnaad ee suuratu alxaj haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu kaga waramay qisatu maryama wa bniha ciisa calayhima assalaam qisadii maryama iyo inakeedii nebi ciise calayhima assalaam waxaa kaloo aayaadkan allah uu ku tilmaamay ana kula alambiyaai yadcuuna ilaa diinin waaxid in ambiyada oo dhan ay dadka ugu baaqayeen diin keliya oo towxiidu rabbi alcaalamiin ah wa mowqifu nnaasi minhum wa jazaau kulli minhum iyo mowqifka ay dadku ka qaateen ambiyada iyo qolo walba abaalka iyo jazaaga ay mutaysteen waxaa kaloo aayaadkan rabbi uu kaga waramay khuruuju yajuuja wamaajuuja min calaamaati asaaca wa jazaau lmushrikiin qoladaa la yidhaahda yajuuj iyo majuuj soo bixitaankoodu inuu ka mid yahay astaamaha ka soo horeeya dhicitaanka qiyaamada iyo cuquubada ay mudanayaan mushrikiintu waxaa kaloo rabbi uu kaga waramay aayaadka najaatu lmu'miniina min fasaci yowmi alqiyaamah badbaadada dadka muuminiintu ay ka badbaadayaan argagaxa iyo cabsida maalinta qiyaame dhacaysa waxaa kaloo ku sugan aayaadkan min madaahiri qudrati illaahi caza wajal wa nicamihi calaa cabiidih madaahirtiiyo muuqaalada tusinaya ilaahay tabaaraka wa tacaala weynidiisa iyo awooddiisa iyo nicmooyinka fara badan ee addoommadiisa korkooda uu ku galladaystay waxaa kaloo ku sugan sifatu rasuuli illaahi wa muhimmatuh calayhi asalaatu wassalaam wa tahdiidu man acrada canhu sifadii iyo muhimaddii rasuulka loo soo diray iyo goodiga iyo hanjabaadda loo hanjabay cidda ka baydha ee raaci weyda rasuulka sala allahu calayhi wasalam kadib bilowga suuratu alxaj waxaa lagu ku tilmaamay shiddatu hawli yowmi alqiyaamah adkida ay adag tahay dhibaatada iyo culayska dhacaya maalinta qiyaamada wa adilatu qudrati illaahi cala albacthi waannushuur iyo adilada tusinaysa awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu awoodo inuu dadka marka ay dhintaan dib u soo nooleeyo ama u soo bixiyo kadib aayaadku waxa ay ka warameen jidaalu lmushrikiina jidaalu lmushrikiina fi llaah gaalada mushrikiinta ah dooda ay ka doodayaan ilaahay jiritaankiisa iyo waxdaaniyadiisa waxaa kaloo aayaadku ay ka warameen cibaadatu lmunaafiqiin kuwa munaafiqiinta ah cibaadada iyo daacada ay muujisanayaan nooca ay tahay in waxa weeyaan wa min annaasi man yacbudu llaha calaa xarfin inay kolba siday u dhacdo iyagoo eegaya aanay xaal ku sugnayn ee waxa weeyaan xaalkoodu uu yahay haddaad waxeshana diinta hayso haddii kalena dib uga noqo allah waxa uu ihi subxaanah walatii axsanat farjaha fanafakhnaa fiiha min ruuxina wajacalnaaha wabnaha aayata lilcaalamiin ay wadkur xus nebi muxamedow dadkana xasuusi allatii ay qisata maryama maryamo qisadeedii xus allatii maryamadaas oo axsanad dhowrtay oo ilaalisay farjahaa xubinteedii taranka ilaashatay oo ka dhowrtay in loo soo dhowaado laa binikaaxin walaa bisifaax guur iyo gaabsi toona xalaal iyo xaaraan midna aan loogu soo dhowaan ee ka dhowrtay fanafakhnaa dabeed waxaanu ku afuufnay fiihaa maryamo dhexdeeda waxaan ku afuufnay min ruuxinaa ruuxdayada xaggeedaan wax kaga afuufnay ruuxdan sida jamalkuba uu futuuxaadka ku tilmaamayo waa laba miduun ama waa ruuxu jibriil ama waa ruuxu ciisa oo jibriil ruux waa lagu idlaaqaa qul nazalahu ruuxu lqudus oo ruuxda la tahiray waa malakuljibriil calayhi salaam ruux waa la yidhaha malakuljibriil waxaa kaloo noqon kartaa ruuxu ciisa ruuxdii ciise labadabana waxaa loogu idaafeeyey rabbi min baabi idaafati tashriif oo iyagoo makhluuqa khaaliqa waxaa loogu tiiriyey sharfid la sharfayo darteed iyo fadliga ay leeyihiin marka jibriil marka lagu macneeyo macnuhu waxa uu noqonayaa fanafakhnaa waxaan ku afuufnay fiiha dhexdeedii min ruuxinaa ruuxdayada xaggeeda oo jibriil aanu wax kaga afuufnay oo macnaha malakul jibriil baa loo diray oo ku afuufay dee ruuxdii ciise weeyaan oo min ruuxinaa min jihati ruuxinaa isaga ayaa ah dee ficilka iyo amarka ka fuliyey malakul jibriil marka waa malagayaga jibriil xaggiisa ayaanu kaga afuufnay oo isagaanu u diray oo ruuxdii ciise maryamo ku afuufay haddii la yidhaah waa ruuxu ciisaana mintu waa tabciidiyo bimacna albacdi ah ruuxduna waa mufradun mudaafun limacrifatin fayacumu alarwaaxa kullaha macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa fanafakhnaa waxaan ku afuufnay fiiha dhexdeedii min ruuxinaa ay bacda arwaaxinaa arwaaxdaanu abuuray badhkood baanu ku afuufnay oo ruuxdii ciise ah marka bacdigu ciisuu ku dhacayaa ruuxu ciisa oo dee arwaaxda ka mid ah marka waa min ruuxina ay min bacdi arwaaxina waxaan ku afuufnay arwaaxdaanu abuuray badhkood oo ruuxdii ciise ah wajacalnaahaa waxaanu ka yeelay maryama iyo wabnahaa inakeedii ciiseba aayatan calaamad baanu ka yeelay oo lilcaalamiina caalamiinta oo dhan ayaanu astaan iyo calaamad uga dhignay oo maxay calaamad u yihiin calaamatan calaa qudrati illaah waayo maryami ciise waxay uuraysatay dee min hayri ab iyagoon lab ama rag aan kulmin markaa mucjizay ahaydoo awood alleh iyo amar rabbi oo kun fa yakuun ah ayuu ku calool galay sidaasaa loogu idlaaqaaba kelimatullah marka waxay astaan u yihiin ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa iyo mucjizada cajiibka ah ee ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku abuuray ciise allah waxau ihi inna haadihi tani ay millat alislaam see jalaaleynku uu soo qadarayo miladan iyo diintan islaamku ummatukum waa diintiinnii ummatan xaal ay tahay diin diintaasoo waaxidatan keli ah wa ana aniguna rabbukum rabbigiin baan ahayo facbuduunii keligay icaabuda ummadu maanta waa bimacna almilla waana macaanidii afarta ahayd ee umma ay qur-aanka ugu imanaysay mid ka mida oo bimacna almillati waddiin ah aayaddan waxaa laga qaadanayaa waxdatuddiin sida allaha la caabudayaa keli u yahay diinta uu soo dejiyey keli ay u tahay ayaa ummadda islaamkuna inay ku midoobaan oo keli ay ku noqdaan ay waajib ku tahay oo diinta aanay ku kala tafaraaruqin sida yahuud iyo nasaare iyo ahlulkitaabka waayo allah kitaabkiisa waa ku caaya waanu ku canaantay kala tagga in diinta dhexdeeda lagu kala tago nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa tilmaamay arrintaasi inay muxaram tahay oo wax bannaan aanay ahayn ummadda islaamkuna mar hadday rabbi keliya caabudayso oo rasuul keliya ay raacayso oo diin keliya ay haysato oo qiblo keliya ay u jeedsanayso inay manhajkaa iyo diintaa keliya ku midoobaanna waa waajibo aanay kooxo iyo fariiqooyin midna aanay ta kala bixinayn aanay u qaybsamin ilaahay baa tabaaraka wa tacaala taa tilmaamo yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay xadhigiisa cuskada xaal aad tihiin kuwa ku midaysan oo midba aanu dacal kala qabsanayna ay aad ku midaysan tihiin idinkoo mid ah hana kala tegina oo ha ku kala tafaraaruqina diinta walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin ha ku hadoodin oo ha iskhilaafina si aydaan u fulayoobin oo u fashilmin awooddiinnuna aanay u tegin walaa takuunuu min almushrikiina min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacaa kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun ha ahaanina oo ha ka mid noqonina kuwa mushrikiinta ah maxaa la leeyahay ha kaga mid noqonina min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacaa kuwa diintoodii kala geeyey ku kala tegee ku kala dhaqaaqay ee kooxa kooxa noqday midna ta kale aanay bixinayn naf iyo maal toona oo urur wal iyo fariiqo walba waxooda ay ku faraxsan yihiin ta kalena aanay waxba u arag ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacaa lasta minhum fii shay inamaa amruhum ila allahi uma yunabi'uhum bima kaanuu yafcaluun aayaddaa kalena allah waxa uu ku yidhi subxaanah kuwa diintooda kala geeyey ku kala dhaqaaqay ee noqday kooxo kala tagsan lasta minhum fii shay nebi moxamedow kuwaa waxba kaga mid ma tihid beri baad ka tahoo dayray kaa yihiin nebi moxamed ayaa laga beri yeelay kuwaas oo la tilmaamay waxa ay sameeyeen inuu nebigu beri ka yaho shaqo aanu ku lahayn oo aanay kaga mid ahayn dabeed waxaa la tilmaamay arrinkooda alle inuu u bandhigan yahayoo ilaahay wakhti dambe uga warrami doono waxay sameeyeen abaalkeedana uu marin doono walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi maa jaaءahum اlbayinaat wa ulaa'ika lahum cadaabun cadiim ha ka mid noqonina waxa weeyaan sida kuwaa kala tegay ee iskhilaafay ee diintooda ku kala dhaqaaqay ee kooxaha noqday cadaab aliimaanay kuwaasi leeyihiin weliba waxay kala tegeen min bacdi maa jaaءahum albayinaat xujooyinka iyo aayaadka cadcadi intay u yimaadeen dabadeed diintii la rabay inay ku midoobaan bay ku kala dhaqaaqeen oo ku kala tegeen aayaadkaasoo dhan waxay tilmaamayaan ummadda islaamku inay kooxo noqoto oo diinta ay u kala qaybsamaan koox koox oo fariiqooyin iyo kooxo diimeed oo kala duwan ay noqdaan wax muxarama inay tahay oo diintu aanay oggolayn waxaana xaqiiqaa maanta ummadda islaamku markii ay kooxo iyo fariiqooyin fara badan ay u qaybsameen ee iyaga dhexdoodii col daahiigu ay isku noqdeen taa waxaa ka dhalatay inay haybadoodii iyo sharafkoodii uu meesha ka baxay inay daciifeen oon waxba laysaga tirin inay dulloobeen oo cadowgoodii ku soo dhiiraday oo wax walba kula dhacay ayay taasi dhexal siisay waajibkuna waxa weeye ummadda islaamku inay ilaahay ka baqaan oo tafaruqa iyo khilaafka ay ka fogaadaan dadka bannaynaya ee dadka u sakhiraya eele waxba dhibaato male waa iska muuqaal caafimaado waa daahira sixiyana inay ilaahay kaga baqaan baa fiican oo aanay dadka u sakhirin ama u fududaydin ama aanay u fatwoon inay bannaan tahay jamaacaadka iyo xarakaadka waayo deliilba iyadoon la eegin natiijada qadhaadhee xun ee ka dhalataa kuugu filan xaaraannimada tafaruqa inaad ogaato kaasi haddaanu tafaruq ahayna dee tafaruqba ma jiro marka ummadda islaamku hadday sharafkii iyo cizigii inuu usoo noqdo ay doonayaan waa inay fariiqooyinkiiyo dawaa'ifka ka tagaan oo ku midoobaan kitaabka iyo sunnada iyo dariiqii salafu saalix ridwaanullaahi calayh allah waxau ihi wataqaacuu amrahum baynahum kullun ilayna raajicuun wataqaacuu way kala tegeenoo waa kala tafaraaruqeen oo amrahum ay fii sha'ni amrihim arrinkoodii diineed dhexdiisa waa ku kala tegeen baynahum dhexdooda oo nimankii ahlu kitaabka iyo yahuud iyo nasaare iyo dawaa'ifkii gaaladu diintoodii waa ku kala tegeen wataqaacuu ay watafaraquu baa jalaaleynku odhanayaa way ku kala tegeenoo waa ku kala tafaraaruqeen amrahum fii amrihim arrinkoodii diineed waa ku kala tegeen baynahum dhexdooda kullun mid waloo iyaga ka midiina ilaynaa xagga yaga raajicuuna kuwa u soo noqonaya weeyi faman yacmal ruuxa sameeya min asaalixaati min alacmaali asaalixaat camallada wanaagsan ruuxa sameeya walxaal huwa isagu mu'minun mu'min uu yahay falaa kufraana ay falaa juxuuda diidma iyo dafiraadi mawjuudun mid jirta ma aha lisacyihi lijazaa'i sacyihi camalkiisa abaalmarintiisa loo diida ama laga duudsiyo falaa kufraana yacni diidmo iyo dafiraadi lisacyihi lijazaa'i sacyihi camalkiisa abaalmarintiisa loo diido oo laga dafiraa mawjuudun ma aha mid jirto oo yacni qofna camalkiisa laga dafiri maayo lagana duudsiyi maayo kol hadduu camal wanaagsan oo iimaan ku salaysan uu sameeyey allah waxau ihi wa innaa anagu lahu camalkiisana kaatibuuna kuwii qorayaanu nahay ee waxa weeyaan meel ugu diiwaangelinana ee aan ka dayacayn wa xaraamun waxa xaaraan ka ah calaa qaryatin magaalo oo ahlaknaahaa aanu halaagnay waxa xaaraan ka ah annahum iyagu laa yarjicuuna inaanay soo noqonayn oo xaggayaga aanay u soo noqonayn macnuhu waxa weeyi ay xaraamun calayhim cadamu rujuucihim ilayna waxa mumtanic ama xaaraan ka ah dee inaanay noo soo noqonayn maxaase u waajibo waajib ku ah inay noo soo noqonayaan waa aakhiro marka waxa muxaramkii waa cadamu rujuuca oo masdarka yarjicuuna rujuuc marka laga dhalaaliyo laadana cadam baa laga keenaya marka waa cadamu rujuuci waxa muxaramka ama mumtanica ah waxa waajibkee sugmayna waa rujuuca ila alaakhira kaasi waa tafsiir in la yidhaahdo magaalo aanu halaagnay ehelkeedaa loo jeedaaye waa ka xaaraan inaanay soo noqonayn maxaase u waajibay inay soo noqonayaan waa xagga aakhiro tafsiirka labaadna waxa weeye laada in laga dhigo sile iyo tawkiid oo waxaa taxriimku ku dhacayaana nafsu rujuuca uu yahay cadamka aanu ahayn taasina markaa rujuucu waa ila dunya ee ila alaakhira ma aha marka waxa muxaram ah inay dee adduunyo dib ugu soo noqonayaan waa waxaan dhacayn taasina waxay noqonaysaa tarkiibku waa xaraamun waxaa xaaraanka ah calaa qaryatin magaalo magaalada oo ahlaknaaha aanu halaagnay waxa xaaraan ka ah annahum iyagu laa yarjicuuna ay yarjicuuna ila dunya inay adduunyo u noqdaan ayaa xaaraan ka ah oo marnaba dee adduunyo nin dhintay dib uguma noqdo aakhiro unbuu noqoni allah waxau ihi xataa idaa futixat marka la furo yajuuju wamajuuju ay saddu yajuuju wamajuuj yajuuj iyo majuuj derbigii dulqarnayn ku xidhay ee uu ku awuday marka laga furo waa marka saacadda qiyaamo dhiciddeedii uu dhow yahay walxaalna laga furo hum iyagu min kulli xadabin taagsin kastana yansiluuna yansiluuna ay ka soo yaacayaan oo ka soo degdegayaan oo waqtaraba uu soo dhowaado alwacdu yaboohi alxaqu ee xaqa ahaa intaasi markay dhacdo jawaabkii idaadaa ilan weli taaganoon dhicinahee fa idaa hiya waaba iyadoo markiiba qisada iyo arrintu ay tahay shaakhsatun mid taagan inay tahay absaaru ladiina kuwii aragyadoodu kafaruu gaaloobay inay tahay mid taagmaysa oo aragtidoodiiyo indhahoodu ay taagan yihiin qaa'iliina usoo qadar xaal ay leeyihiin yaa weylanaa alla hooggayaga eh qad kunnaa dhab ahaan waxaanu ahayn fii khaflah moogganaan dhexdeed kuwa ku sugan baanu ahayn oo min haada ay min haada alyowm maalinkani kuwa mooggan baanu ahayn bal iskaba dhaaf inaanu moogganayna kunnaa waxabaanu ahayn daalimiina kuwa daalimiin aanu ahayn marka iminka jawaabta idaada jawaabka idaada waxaynu ridnay jumlada fa idaa hiya shaakhisa idaaduna waa fujaa-iyo fa-dana waxaa loola xidhiidhiyey idaada fujaa'iyada iyo jumladeeda laftooda ayaa jawaabu idaadii hore shardiyad ahayd ah waxaa kaloo bannaan in waxa weeyaan jawaabka lasoo qadaro fa idaadana lagu cadfo muqadarka oo la yidhaahdo xataa idaa futixat marka la furo yajuuju wamajuuju ay sadu yajuuju wamajuuj yajuuj iyo majuuj derbigooda marka la furo walxaal hum iyagu min kulli xadabin taagsin kastaba yansiluuna ay kasoo degdegayaan markaa la furo oo waqtaraba uu soo dhowaado alwacdu yabowhi alxaqu ee xaq ahaana waa qiyaamadii inay dhacda ahee fa xiinaidin yubcathuuna xilligaa dadkii waa lasoo bixinayaa fa idaa hiya waaba iyadoo qisadu markiiba ay tahay markaa marka dadka lasoo bixiyo shaakhisatun mid ay taagmayso ama ay taagan tahay absaaru ladiina kuwii aragyadooda ama indhahoodu kafaruu gaaloobay yacnii markiiba waaba iyadoo qisadii arrinku uu yahay inay taagmayso kuwii gaaloobay indhahoodu marka hiyana waxaa la yidhaha damiiru qise yacni damiiru lqisa la yidhaha oo yacni waxabay qisadiiyo arrintuba tahay kuwa gaaladaa aragyadoodu inay taagmayaan taagmiduna waxa weeye ma libiqsanayaan oo hoos ma eegi karaan oo ruuxu marka uu anfariiree u naxo dee waxa weeyaan indhihiisu waxay ku qallalaan waxa uu ka naxayo hortiisa ah maba libiqsanayo dib ugu soo noqon maayaan markaa dee adduunyada ayaaba qofku markuu argagaxo indhuhu sidaa u taagmaan dee aakhiro oo dhibaatada iyo ahwaasha dhacasa aan la qiyaasan karinna maxaad u malaynaysaa macnaha waxaa loo jeedaa yacni ahwaasha iyo dhibaatada dhacaysa darteed aragoodii waa taagmayaa oo libiqsan maayaanoo yacni dib ugu soo noqon maaya ama hoos inay eegaan kari maayaanba qaa'iliina waxa aragyadoodu ay taagmayaan iyagoo leh yaa weylanaa alla hoogayagee qad kunnaa allalehe dhab ahaan waxaanu ahayn fii khaflah moogganaan dhexdeed kuwa ku sugan min haada maalinkani aanu moogannahay bal iskaba dhaaf inaanu mooganayne kunnaa waxaabanu ahayn daalimiina kuwa daalimiina oo dulmi faloo dembaabay allah waxau ihi innakum idinka iyo wamaa tacbuduuna waxaad caabudasaanba min duuni illaahi allo sokadii xasabu jahannama jahannamo xaabadeeda weeye oo antum idinku lahaa jahannama waariduuna kuwii ku aroorayee gelayaa tihiin low kaana hadday ahaan lahaayeen haa ulaa'i kuwa aad caabudaysaan aalihatan ilaahya hadday ahaan lahaayeen maa waraduuhaa jahannamaba kumay soo arooreen oo may galeen wa kullun mid wal oo min alcaabidiina waalmacbuudiina ka mida kuwii wax caabudayay iyo kuwii la caabudayeyba fiihaa jahannamo dhexdeeda ayaa khaaliduuna kuwa ku waaraya ay yihiin lahum waxaa ugu sugan fiihaa jahannamo dhexdeeda zafiirun ihiin raag iyo qaylo ayaa ugu sugan oo wahum iyagu fiihaa jahannamo dhexdeeda laa yasmacuuna waxba maqli maayaan imaa lishiddati khalayaaniha aw lisalbi alacdaa'i minhum yacni waxaanay waxba u maqlayn ama waa karidda ay jahannami karayse ay karkarayso adaygeeda yacni karkaa faraha badan ee jahannamo iyo qayladaa ka baxaysa ayaanay waxbaba u maqli karayn amaba xubnihii baa laga qaadayaa oo dee wanaxshuruhum yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim cumyan wa bukman wa summa ma'waahum jahannamu kulamaa khabat zidnaahum saciiraa aayaddaa kale allah waa kii ku yidhi maalinta qiyaame waxaanu soo xaadirineynaa iyagoo wejigooda ku socda xaalayihiin kuwa indhala afla oo dhagala hoygoodu waa jahannama mar kastoy ku dhowaato inay demtana dib baa loo shidayaa oo holac iyo ola loogu siyaadinayaa markaa ama markaa xubnaha laga qaaday aanay waxba maqlayn ama xubnihii way qabaane karka iyo kulaylka ka soo baxaya qayladeeda darteedaanay darteed baanay wax la maqlayn horaanaynu usoo tilmaannayoo in marka hore iyagoo xubnaha laga qaaday la keenaya maxsharka kadibna loo soo celin doono asmici bihim wa absir wax maqli ogaa oo arki ogaa waxaa loo yidhi marka dambe dee xubnaha waa loo soo celinayaa allah waxau yidhi ina aladiina kuwa sabaqad ay u hormartay lahum iyaga minaa xagga yaga ay uga hormartay alxusnaata wanaagga badan waa jannada eh ulaa'ika kuwaasi canhaa jahannama mubcaduuna kuwa laga dheeraynayo oo laga fogeynayo weeyi qisada ay ku soo aroortay aayaddani waxa weeyi ninkii waxa weeyaan ibnu zibacra la odhan jiray ayaa waxa uu yidhi markii aayaddani ay soo degtay innakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannama antum lahaa waariduuna idinkiyo waxaad caabudaysaanba xaabo jahannamaad tihiinoo halkaasaa hanti idiin ah ayuu yidhi allah ilaahe kol haddii la wadagelayo waa sax waayo waxa uu yidhi cubida cusayrun waalmasiixu waalmalaa'ikatu fa hum fi nnaari calaa muqtadaa maa taqadam wuxuu yidhi dee cusayr baa la caabuday oo ciisa bnu maryam baa la caabuday oo malaa'ikaturaxmaan baa la caabuday kol haddii ciddii la caabudayba ay naar gelayaan oo laysugu wada tegayo dee waa sax markaasay soo degtay ina aladiina sabaqad lahum mina alxusnaa ulaa'ika canha mubcaduun kuwa wanaaggu u hormaray ama malaa'ig ha noqdaan ama ambiye ha noqdaan ama addoommo saalixiina ha noqdaan ee iyagoon raalli ka ahayn la caabuday iyagu naar waa laga dheeraynayaa jannaana la gelinayaa dembina kuma leh waayo raalli kamay ahayn cibaadada ilaahay khayrkii la caabuday iyaga allah waxau ihi laa yasmacuuna maqli maayaan kuwaasi xasiisahaa jahannamo shanqadheeda maqli maayaan inay galaan iskaba daaye oo wahum iyagu fii maa shay dhexdii kaasoo ijtahaad ay jeclaato anfusuhum nafahoodu ayaa khaaliduuna ay ku waarayaan wax allo waxa naftoodu ay tamanida ama jeclaata ayaa dhexdeeda ay ku waarayaan laa yaxsunuhum ma murugo gelinayo alfazacu argagaxa al akbar weyn oo ahwaalu yowmi alqiyaama dhibaatooyinka waaweyn ee maalinta qiyaamo dhacaya ma argagax gelinayaanoo allah baa ka nabadgelinaya waxaa kaloo lagu fasiray fazacu lakbar annafkhatu luulaa waa suurta hore ee nafkhatu saaciqa argagax gelin mayso ilaah baa ka badbaadinaya argagaxa waxaa kaloo lagu fasiray annafkha alakhiira ta dambe waxaa kaloo lagu fasiray dabxu lmowt marka la kala xukumo ahluljannati wa ahlu nnaar ee qolo walba hoygeedii hantida u ahaa ay u hoydaan ee mowdkii oo wan lagu soo suureeye dhexdooda lagu gowraco ee qolo walba lagu yidhaahdo khuluudun falaa mowt taasi ma argagax gelinayso oo dee jannaabay ku waarayaane maxay ka argagaxi amase ay ka murugoon allah waxau ihi laa yaxsunuhum ma murugo gelinayo mu'miniinta iyo kuwa ahlu jannaha alfazacu argagaxa al akbaru ee weyn maalinta qiyaame wa tatalaqaahum waxaa la kulmaysa almalaa'ikatu malaa'igtii baa la kulmaysa cinda khuruujihim min maqaabirihim mar alla marka nafkhadii suurta lagu dhufto ee xabaalaha ay dadkii ka soo dareeraan mu'miniinta waxaa hambalyaynaysa oo gacmo furan ku soo dhoweynaysa oo ka hortegaysa oo qaabilaysa malaa'igtii qaa'iliina lahum iyagoo ku odhanaya haadaakani yowmukum waa maalinkiinnii alladii maalinkaasoo kuntum ahaydeen tuucaduuna kuwa laydin yabooho laydinku ballanqaado calaa alsinati rusuli fi ddunyaa adduunka markaa joogteen carabkii rususha wixii laydinku ballanqaaday waa kan maanta aada haysaan ee ku farxa yowma natwi asamaaa ka tayi sijilli lilkutub allah waxau idhi wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalin natwi aanu duubayno assamaa'a samadii aanu duubayno waa jinsu samaawaad samaawaadkii la duubayo ka tayi sijilli xaashida ama warqadda wax lagu qoro sida loo duuduubo oo kale oo lilkutubi ay calalmaktuubi wixii lagu qoray loogu duuduubo oo jamalku wuxuu odhanayaa ay ka tayi saxiifati calaa maktuubiha waraaqda wax lagu qoro wixii lagu qoray sida loogu duubo ayaa samaawaadka loo duuduubayaa biqudrati ljabbaar wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg yowma maalin natwi aanu duuduubaynaa assamaa samadii ayaanu duuduubaynaa ka tayi sijilli warqadda duubisteeda oo kale warqadda wax lagu qoro sida loo duuduubo oo kale oo lilkutubi ay cala almaktuubi wixii lagu qoray loogu duuduubo oo kitaabkan kutub oo jamcu kitaabana waa bimacna almaktuub laamkuna waa bimacnaa calaa kitaabkuna marna bimacna alkitaabuu noqdaa marna bimacna almaktuub maanta waa bimacna almaktuub oo wixii la qorayey marka xaashida waxa lagu qoro sida loogu duubaa samada loo duuduubaya ilaahay waxau ihi kamaa bada'naa sidaanu u bilownay awala khalqin abuurkii ugu horeeyey ayuun baanu nuciiduhu u soo celinaynaa khalqiga yacnii abuurkii ugu horeeyey sidaanu u bilownay min alcadam isagoon jirinoo wax jira uga dhignay ayaanu u soo celinaynaa bacda icdaamihi marka aanu dillo ee la baabi'iyey dhammaadaanna ilaahay markii horeba min alcadam iyagoon jirin wax jira ka dhigay ayaa marka ay dhintaanna soo celinaya oo soo noolaynaya wacdan calaynaa ay wacadnaa daalik arrinkaasoo celintaa waa yaboohno waa ballanqaadnay baa alla u yihi wacdaa ballanqaad ballanqaadka oo calaynaa korkayaga ahaaday innaa annaguba alla u yihi kunnaa waxaanu aanay faaciliina kuwa sidaa samaynaya awood iyo qudrana u leh walaqad katabnaa fi zabuuri wallaahi laqad katabnaa waxaanu ku qoray fi zabuuri ay ilkutubu lmunazala kutubtii hore loo soo dejiyey sidii towraad iyo injiil iyo suxufu ibraahiima wa muusa kutubihii hore waxaanu ku qoray min bacdi dikri yacnii lowxulmaxfuudka dabadii iyadoo lowxulmaxfuudka hore loogu qoray lowxulmaxfuudkaa dabadii kutubihii munasalka ahaana waxaanu ku qoray anna alarda ay anna arda aljannati oo ashu waxay ciwad ka tahay idaafada marka arduljanna baa loo jeedaa dhulkii jannada sida raajixa ah oo waxaa caddaynaya aayadda kale ee waqaaluu alxamdu lilaahi aladii sadaqanaa wacdah waxay yidhaahdeen mu'miniintu markay jannadii galeen ilaah baa mahadsan wuxuu hore noogu yaboohay noo xaqiijiyee noo rumeeyey eena dhexal siiyey dhulkii jannada annagoo ka deganna halkaanu doonno alla ilaahi waxa wanaagsanaaday abaalka kuwa camal falay marka waxa shaki la-aana wa awrasana alarda maaha dhulkii adduunyo waa dhulkii aakhiro waa janno tanna waa taas oo taasaa qeexaysa culimmada qaarna waxay yidhaahdeen maya waa dhulkii adduunyada oo waxaa looga jeedaa futuuxaadka ilaahay u furayo buldaanta muslimiinta ee gaalada laga qabsanayo oo macnuhu uu yahay dhulka muuminiintunbaa dhaxli ciddii doonta ha ku horaysa waalcaaqibatu litaqwa iyagunbaa ku dambayn laakiin tafsiirka horaa ka xoog badan oo raajixa oo aayadduna ay qeexaysaa qur-aankuna barhkiiba barhka kale inuu bayaamiyaa ugu waxa weeyaan qiimo badan oo tafsiirka ugu sarreeyaaba waa tafsiiru lqur'aani bilqur'aan alla waxau ihi walaqad katabnaa waxaanu ku qoray fi zabuuri kutubihii hore alla uu soo dejiyey waxaanu ku qoray min bacdi dikri lowxulmaxfuudka dabadii kutubaha munasalkaa waxaanu ku qoray anna alarda ay arda aljanna in dhulka jannada yarisuhaa dhulkaa jannada ay dhaxli doonaan cibaadiya addoommadaydi addoommadii alsaalixuuna ee wan wanaagsanaa kuwa kor iyo kalba u hagaagay ayay dhaxal u tahay dhulkaa jannadu oo halkay doonaan ka degaya allah waxau ihi inna fii haada qur-aankani dhexdiisa waxaa ku sugan la balaagan shay ku filan inuu janno gaadhsiiyo ama sahay u noqdo ay aakhiro ku tagaan liqowmin qole ayaanu ugu sugan yahay kuwaasoo caabidiina ilaahay caabudaya oo rabbi ka baqanaya waxaa loogu gaar yeelay liintifaacihim bihi waa kuwa ku intifaacay ee qur-aanka waanadiisa wax ku qaatay marka balaaqan ay kifaayatan fii dukhuuli iljanna wax ugu filan inay janno ku galaan qur-aankuu ku jiraa ama waxa weeyaan dee la balaaqan waa zaad iyo sahay oo qur-aanku waa zaadu alaakhira ka zaadi almusaafir sida ninka socotadii sahay aanu uga maarmin degaanku ku socdo uu ku gaadho qur-aanku waa sahayda mu'minka aakhiruu ku socdaayo gaadhsiinaya inna fii haada qur-aankani dhexdiisa waxaa ku sugan la balaaqan shay ku filan inuu gaadhsiiyo janno ama sahay baa ugu filan liqowmin qolo ayaanay ugu sugan tahay qoladaasoo caabidiina alla caabudaya oo ka cabsoonaya wamaa arsalnaaka kumaanaan soo dirin nebi maxamedow ilaa raxma naxariis mooye wax kale kuumaanaan soo dirin lilcaalamiina caalamiinta oo dhan aad raxmad iyo naxariis u tahay gaalkooda iyo muslimkoodaba waa raxmad loo soo rogay laakiin muuminiintuna waa raaceenuun gaaladuna waa beeniyeen qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow innamaa yuuxaa waxa uun la ii waxyoonayaa ilaya aniga annamaa ilaahukum macbuudkiinna xaqii inuu yahay uun ilaahun macbuud macbuudka oo waaxidun keliya ee fahal antum idinku ma ahaateen muslimuuna kuwo hoggaansamaya oo rabbi towxiidkiisa ku toosnaanaya fain tawallow hadday jeestaan faqul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow aadantukum waan idin ogeysiiyey ay bitawxiidi towxiidka anigu waa idinsoo gaadhsiiyo waa idin ogeysiiyey calaa sawaa xaal aynu sinnaan korkeed ku sugannahay oo aynu ka simannahay ogaalkaa oo sidii la iigu waxyooday ayaan idinna idiin soo gaadhsiiyey gaadhsiinta iyo ogaalka arrinkaa waa ka simannahay qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shay-a waa sida aayaddaa kaleba rabbi u lahaa nebi maxamedo waxaad ku tidhi ahlu kitaabkiiow waxaad u timaadaan kelmad inoo siman annaga iyo idinkaba oo ah ilaahay mooye cid kale inaynaan caabudin cibaadadiisana cid kale aynaan la wadaajin oo towxiidka aan ku toosnaanno kaasi waa tafsiir markaa aadantukum ay bitawxiidi waxaa kaloo lagu fasiray sida jalaalinkuba uu soo qaadanaya ay bilxarbi dagaal baan idin ogeysiiyey laakiin jamalku futuuxaadka wuxuu ku odhanayaa xarbigan loogama jeedo bimacna almuxaaraba dagaalkii gacanta la yskula tegaya maahee waa bimacna alcuquubati waalcadaab waxaan idin ogeysiiyey cadaab iyo cuquubo ayaa looga jeedaa ilaan dagaal ka daran ma jiro qof cuquuba ku dhacdee oo dagaalkaba kaga darane in cadaab iyo cuquubo looga jeedana waxaa daliilo abuu odhanayaa jamalku waa bidaliili maa bacda waxaa ka dambeeyaa sii caddaynaya oo waxaa ku xiga wa in adriya qariibun am baciidun maa tuucaduun oo qiyaamadii ama cadaabkii ah marka labadaba waa lagu fasiray fain tawallow haddii ay jeestaan faqul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow aadantukum waxaan idin ogeysiiyey ay bilxarbi dagaal oo cadaab iyo cuquubo looga jeedo macnaha cadaab iyo cuquubo idinku dhici doontaan idin ogeysiiyey calaa sawaa xaal aynu sinnaan korkeed ku sugannahay oo ogaalka arrinkaa aynu ka simannahay aniga iyo idinkuba oo anna aan ogahay idinkana aan idin ogeysiiyey cadaab iyo cuquuba inay idinku soo dhowdo aan idinka dheerayn ama tawxiid baan idin ogeysiiyey ogaalkiisa aynu ka simannahay wain adri ay maa adri garanna maayo anigu aqariibun miyuu dhow yahay am baciidun mise waa dheer yahay maa tuucaduuna waxa laydinku goodiyayo oo min alcadaabi aw alqiyaamati almushtamilati calayh waxa laydinku goodinayo oo cadaabka ah ama saacadda qiyaamo dhiciddeedaee cadaabka koobsanaysa ilaan qiyaama hadday dhacdo cadaabkiina waa dhacaya ciddii mutaysata waa ku dhacayaaye marka garan maayo waxaa laydinku goodiyayaa miyuu dhow yahay mise waa dheer yahay waxa lagu goodiyayo oo ima saaca wa ima alcadaab oo saacaddii qiyaamo inay dhacdaa ama cadaabkii ah inahu ina alamra washaana inahu alleh yaclamu aljahra min alqowli inahu alle dheh yaclamu waa og yahay aljahra waxa lagu dhawaaqo oo min alqowli hadalka ah wayaclamu waa og yahay rabbi maa taktumuuna waxaa qarsanasaana rabbi waa og yahay wain adri ay maa adri anigu garan maayo lacallahu waxaba laga yaabaa ay lacalla ta'khiira alcadaabi cankum waxaa la arkaa ama laga yaabaa cadaabka dib laydinka dhigeen laydinku soo dedejin inuu yahay fitnatun fitno inuu yahay imtixaan lakum idinka laydinku imtixaamayo bal sidaa samaysaan iyo wa mataacun yacni raaxayn laydin raaxaynayo ilaa xiinin ilaa wakhti laga gaadhayo ay ila inqidaa'i aajaalikum ilaa inta ajashiin iyo cumrigiinna uu ka dhammaanayo waxa uu idhi garan maayo lacalahu fitnatun lakum wa mataacun ilaa xiin waxa suurowda cadaabka dib laydinka dhigay een idinku soo degdegini inuu yahay imtixaan laydinku imtixaamayo oo la eegayo bal waxaad samaysaan iyo raaxayn laydin raaxaynayo laydiin seeto dheeraynayo ilaa aad ka gaadhaysaan wakhtiga ajashiinnu ay dhammaanayso wain adrii ay maa adrii garan maayo lacalahu fitnatun ay lacalla ta'khiira alcadaabi cankum waxaaba laga yaabaa cadaabka dib laydinka dhigayaa fitnatun imtixaan inuu yahay lakum idinka laydinku imtixaamayo iyo wa mataacun raaxayn ilaa xiinin ilaa wakhti laydin raaxaynayo qaala waxa uu yidhi nebi muxamed ama qul dhe baa la yidhi qaala waxa uu nebi muxamed yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow uxkum na kala xukun aniyo kuwan bilxaqi xaq nagu kala xukun oo inaad ka muuminkaana abaalmarisood guulayso ka gaalka iyo cadowgana aada jabisood halaagto nagu kala xukun rabbi rabbigayow uxkum na kala xukun annaka iyo kuwan oo bilxaqi xaq nagu kala saaro nagu kala xukun waa sidii nebi shucaybo qoomkiisa rabbana aftax baynana wa bayna qowmina bilxaq oo ambiyadu qoomkoodu marka canaadkiiyo madaxadayga ay ku xeel dheeraadaan ilaahay bay baryaan rabbi inuu soo kala xukumo oo soo kala gaadho wa rabbunaa rabbigayo alraxmaanu allaha naxariista ballaadhan ku tilmaaman weeyi almustacaanu waa allaha la kaalmaysto ee calaa maa shay waxa weeyaan laga kaalmaysto kaasoo tasifuuna aad tilmaamaysaan ama aad sheegaysaan oo jalaaludiin almaxalli waxa uu odhanayaa ilaah baa looga kaalmaysanayaa waxaad tilmaamaysaan ama sheegaysaan oo min kadibikum cala allaahi fii qowlikum ittakhada walada oo ah been abuuradkaad alla ku been abuurateen markaad tidhaahdeen ilmuu yeeshay tacaala allahu can dalika culuwan kabiira wa calaya fii qowlikum saaxir iyo been abuuradkaad ani igu been abuurateen markaad tidhaahdeen waa sixiroole wa cala alqur'aani fii qowlikum shicrun iyo been abuuradkaad qur'aanka ku been abuurateen markaad tidhaahdeen waa gabay waxaasoo been iyo baatil ah ku hadlaysaan ilaah baan ka kaalmaysanaynaa oo looga kaalmo dalbayaa oo nooga kin gargaari weeyaan macnihii muraadku suuratu lxaji waa makiya aayaadkeedu waa sideed iyo toddobaatan aayadood xuruufteedu waa shan kun boqol iyo toddobaatan kelimaadkeedu waa kun laba boqol iyo koob iyo sagaashan bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ina zalzalata asaacati shayun cadiim allah waxau ihi yaa ayuha annaasu dadkiiow itaquu ka baqa rabbakum rabbigiin ka baqa waayo ina zalzalata asaacati saacadda qiyaamo gilgilashadeeda iyo dhiciddeedu shay-un shay weeyaan shayga oo cadiimun weyn yacnii saacadda qiyaamo dhiciddeedu waa wax weyn oo aan fududayn oo maskax iyo maan midna aan lagu suuraysan karin yowma maalinta tarawnahaa saacaddaa qiyaame aa arkaysaan tadhalu waxay halmaamaysaa ama iloobaysaa kullu murdicatin mid kastoo ilmanaas jaqsiinaysay camaa ardacat kii ay jaqsiinaysay ayay iloobaysaa wa tadacu waxay dhigaysaa oo ay dejinaysaa kullu daati xamlin uur mid u saaxiiba dhammaanteedna waxay dejinaysaa xamlaha uurkeedii waa dhicinaysaayoo ilmihii waa ka soo dhacayaa wa taraa waxaad arkaysaa mukhaatabow annaasa dadkii oo sukaaraa sikhraansan sidii wax sikhraansan oo kale dhacdhacay oo meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan aan garanayn wamaa hum manay ahaanin bisukaaraa kuwa sikhraansan oo waxmaanka iyo miyirka dooriye kuwa cabbay ma aha walaakina ha yeeshee cadaab allaahi cadaabka alle ayaa shadiidun daran haadihi alaayaat waxaa ku sugan shiddatu ahwaali yowmi alqiyaama adayga ay adag yihiin howlaha iyo culaysyada iyo dhibaatooyinka maalinta qiyaamo dhacaya ilaahay markuu addoommadiisa amray inay alla ka baqaan waxaa lagu sababeeyey jumlada inna waa tacliiliye eh waayo saacadda qiyaamaa mid culusoo weyn ah kol haddii culayska iyo dhibaatadaasi idinka dambayso dee si aad u badbaadaan maanta ilaahay ka baqa waxaa la suureeyey oo laynoo tilmaamay muuqaallo waxa weeyaan aynu yacni wax ku qaadan karno oo mashaahiddii qiyaamo ka mid ah oo waxaa la yidhi maalinta ay qiyaamada ama saacadda qiyaamo dhacayso haweenaydii ilmanaas jaqsiinaysa ilmaheeda waa iloobaysaa waa halmaamaysaa hooyadii beerka jeclayd ee aad iyo aad ilmaheeda u jeclayd maalintaa way halmaamaysaa ilmihii naasku afka ugu jiray ay jaqsiinaysay dhibaatada ku dhacday darteed sidoo kale tii uurka lahayd ama caloosha wax ugu jireen way dejinaysaa ilmihii waa ka soo dhacayaa naxdinta ilaan waxyaabaha ilmaha uurka ku jiraa uu ku soo dhaco naxdintaa ka mid ah argagaxa jira darteed wixii caloosha ku jira waa ka soo dhacaya dadkii waxaa la arkayaa iyagoo sidii wax sikhraansan oo kale ah ma sikhraansana laakiin cadaabka alla ayaa daran kaasaa u sababay inay sidaa noqdaan fa kayfa tattaquuna in kafartum yowman yajcalu lwildaana shiiba aayaddaana alla wuxuu ku tilmaamay maalinkaa qiyaame ee yowmu lfazaci alakbar caruurta inuu ciroolo ka dhigayo yowman yajcalu lwildaana shiiba culimmadu waxay yidhaahdeen yowma tarawnaha tadalu kullu murdicatin cama ardacat wa tadacu kullu daati xamlin xamlaha waa laba mid in xaqiiqo looga jeedo oo haweenka wixii ilmanaas jaqsiinaya ama uur lahaa inay xaaladani ku dhacayso xaqiiqatan oo iyagoo sifadaale inta lasoo saaro ay sidaasi ku dhacayso oo hooyadu ilmihii naaska afka ugu jira ay iloobayso tii caloosha wax ku sidana ay dhicinayso uu ka soo dhacayo iyo in loo jeedo dadka noocan ee carasaadka iyo bankii qiyaame ma taagne waa tamthiil iyo tusaale la leeyahay dad noocan oo kaliya hadduu jiri lahaa sidanaa dhici lahayd markaana waxay noqonaysaa kinaayatun can shiddati alhawl waxaa laga kinaayoonaya oo lagu tilmaamayaa uun culayska iyo adayga maalintaas waxa dhacaya yowma tarawnaha tadhalu kullu murdicatin asal ahaan tilmaamaha haweenka u gaarka ah taa-u-taaniidka dhidigida tusisa lalama xidhiidhiyo oo xaamil xaa'id murdic dee waxa uur qaada ama caada ku dhacdo ama ilmanaas sunuujiya waa un dumar marka uma baahna taa-u-taaniid xaamilatun xaa'idatun in la yidhaha iyo murdicatu laakiin imika taa-u-taaniitan murdicatin kullu murdicatin waxay tilmaamaysaa inay ficlan markaa ilmanaas u nuujinayso oo jalaaleynku waa ka odhanaya kullu murdicatin bilficli markaa murdica waxaa la yidhaha ta'da marka la geliyo ta markaa ficilkii irdaaca la mubaasharoonaysa ilmuhu naaska uu afka kula jira jaqsiinaysa ayaa murdicatun la yidhaah murdicna waxaa la yidhaah ta aan markaa ficilkii ku guda jirin ama ilma aan naas jaqsiinayne laakiin min shaniha al irdaacu arrinkeeda iyo dee waxa lagu yaqaanaa ay tahay inay naas ilma nuujin karto oo dee waa qof dhadiga marka waa min shaniha alirdaac waxbay naas nuujin kartaa laakiin markaa ma nuujinayso taaduse waxay tilmaamaysaa markaa inay nuujinayso oo bilficli waa ka odhanaya jalaaleynku xadiid aada iyo aada isaguna u argagax iyo cabsi badan baana ku soo arooray halkanuu saxiixeynka ku sugan abu saciidin alkhudri uu warinayo rasuulku waxa uu yihi alla wuxuu odhanayaa maalinta qiyaame yaa aadam fayaquulu labayka wasacdayka waalkhayru kulluhu fii yadayka allah u dhawaaqaya aabbaheen aadam oo odhanaya aadamow markaasuu odhanaya allahayow ku aqbalay oo ku ajiibay khayr oo dhamna gacmahaagu ku jira qaala akhrij bactha annaar qaala wamaa bacthu nnaar qaala min kulli alfin tisca miatin wa tiscatan wa tisciina facindahu yashiibu sagiiru wa tadacu kullu daati xamlin xamlaha wa tara annaasa sukaara wamaa hum bisukaara walaakina cadaab allahi shadiid waxaa la odhanayaa aadamow ummadaada qaybtii naarta ka soo saar markaasuu odhanayaa oo qaybta naartu waa maxay saa la odhanayaa kun walba kunkiiba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan midna waa ka badbaadaya waa ka adhayaa markaas waa markaa caruurtu ciroobayso tii waxa weeyaan uur lahayd uurkii iyo ilmihii uu ka soo dhacayo waa marka dadku sidii wax sikhraansan ay waxa weeyaan bedelmayaan sikhraanna dee ma jira iyo waxay isticmaaleen cadaabka allah daran qaaluu yaa rasuula allahi wa ayunaa dalika alwaaxid qaala abshiruu fa ina minkum rajula wa min yajuuja wamaajuuja alfun markay yaabeen ee cabsoodeen ay yidhahdeen rasuulkii allow talow kaa ka badbaadaya kowgaa kunka ka badbaadaya waa ayo ayaa wuxuu yidhi bushaaraysto waxbaha nixina waxa idinka idinka mida nin in kunna waxaa laga soo saarayaa nimankaa yajuuj iyo maajuuj waxaa lagu tilmaamay waa laba qabiilo oo waaweyn oo bani aadamka ka mid a oo dee mufsidiin ah sidii suuratulkaafiba inagu soo martay allah waxau yidhi wa min annaasi dadkii waxaa ka mid a man cid baa ka mid a amaduul yujaadilu doodaya oo fi illaah ay fii wujuudi illaahi wa waxdaaniyatih ilaahay waaxidnimadiisa iyo jiritaankiisa ka doodaya oo bikayri cilmin cilmi la-aanna ku doodaya oo wayatabicu raacaya kulla shaydaanin shaydaan kasta shayddaankaasoo mariidin khayr iyo wanaag oo dhan ka muruxsan oo madax adag oo maarid ama amrad ama mariid maadadaas waxaa loo adeegsadaa waxa yacni muruxsan ee madhan oo shajaratun maradaa waa geed bilaa caleena shaabun amrad waa nin dhallinyaroon gadh lahayn marka maadadaas waxay tilmaamaysaa shay shay ka madhan marka waxaa looga jeedaa shaydaan ka madhan oo ka muruxsan khayr iyo ijaabiyo wanaag oo dhan oo madax adag kutiba waa la qoray calayhi shaydaanka korkiisa waxa lagu qoray waa kitaaba qadariya oo la qadaray annahu shaydaanka man axad ka tawallaahu shaydaanka saaxiib iyo sokeeye ka dhigta fa annahu shaydaanku yudiluhu inuu luminayo kaa saaxiib iyo sokeeye ka samaystay ayaa hore loo qoray oo loo qadaray oo wayahdiihi uu ku hanuuninayo shaydaanku ilaa cadaabi saciiri naarta holaca badan ee saciiro la yidhaah cadaabkeeda inuu ku hogaaminayo oo uu ku hanuuninayo xaggeeda yaa ayuha nnaasu dadkiiow in kuntum haddii aad ahaateen fii raybin shaki kuwo kaga sugan min albacdi isa soo bixinta dambe fa innaa annagu khalaqnaakum waannu idin abuuray ba alla u yidhi min turaabin ciid baannu idinka abuuray ay khalaqnaa aslakum aadam asalkiinnii aadamay ka soo jeedeen dee ciid baannu ka abuuray humma min nudfatin ay humma khalaqnaa duriyatahu min nudfa dabadeed duriyaddii aadam waxaanu ka abuurnay candhuuf yar waa biyaha yaree manida humma min calaqatin dabeed xinjir yar oo dhiigaanu ka abuuray humma min mudqatin dabadeed cadi yar oo hiliba oo qadra maa yumdaq inta la calaliyo ama gowska mar la dhigay afka la geliye qadarkeed leeg wax yaroo afka marka la geliyo yacni leeg intaa afgashiintaas ama qadarkaa in leeg humma min mudqa dabeed cad yar ayaanu ka abuuray oo hilib ah mudqada ama cadkaa yaroo mukhallaqatin la suureeyey oo xubnihii iyo jawaarixdii gacmihii iyo lugihii iyo indhihii iyo xubnihii kale loo sameeyey oo abuurkeeda la dhammaystiray iyo wakayri mukhallaqatin mid aan waxa weeyaan la suurayn mudqo aan la suurayn oo aan abuurkeeda la dhammaystirin oo xubnaha iyo jawaarixda aan loo samayn waa ta soo dhacaysa ee dhiciska noqonaysa iyadoon dhammays ahayn hayri mukhallaqadu mukhallaqaduna ta la dhammaystiro weeyaan ee sadkeeda dhammaysanaysa linubayina lakum cillada macluulka usoo qadaro qulnaa lakum daalika ama facalnaa lakum daalik waxaanu sidaa idiin nidhi ama sidaa idinku yeello sidaa u samaynay linubayina si aanu idinku caddayno lakum idinka ay kamaala qudratina yacni awooddayada dhammayska tiran iyo maraaxisha kala duwan ee abuurkeennu uu marayo oo nudfa calaqa humma mudqa kadib dee waxa weeyaan abuur dhammaystiran waana sidii uu tilmaamaya xadiidka ibnu mascuudba oo dee maraaxisha insaanku uu maro waxa weeyaan dee afartan habeen nudfo ayuu ahaanaya afartanna calaqo afartanna mudqo boqol iyo labaatanka habeen ama afartaa bilood marka uu dhammaysto ayaa malagii loo dirayaa ruuxda lagu afuufayaa maqaadiir wixii uu marayay uu la kulmayey noloshiisa loo qorayaa allah waxau ihi wanuqiru waxaanu ku sugaynaa fi larxaami ilmagaleennada dhexdooda waxaanu ku sugaynaa maa nashaau waxaanu doonno ilaa ajalin ilaa muddo laga gaadhayo muddadoo musaman la magacaabay ee ilaa waqti khuruujihi min alraxim yacnii waxyaabihii lagu abuuray ilmagaleenka hooyo dee waxna way soo dhacayaan oo dhammaystirmi maayaan ama waa dhimanayaan waxna waa sugnaanayaan oo waa dhammaystirmayaan marka ilaahay waxa uu leeyahay raximyada iyo ilmogaleennada waxaanu ku sugaynaa wixii aanu doonno ilaa muddo la magacaabay oo waa inta ay uurka hooyadood ku jirayaan ama sadkooga inta ka hadhsan weeyaan marka ilaa ajalin musamaa waa ilaa muddada uu ka soo baxayo dee ilmuhu sad iyo wakti loogu talagalaa jiray in uurka hooyadu ku sido ama sagaal bilood ha noqdo ama ha ka bato ama ha ka yaraado kadibna dee uma sabiila yasarahu wadadaa alla u fudaydiye oo dee halkaasuu soo maraya meesha madkhalkaa yar ee aada aragtay ayaa qofkaa dhammayska tiran ee madaxa weyn le ilaahay uu soo marinaya waa bitaysiir illaah waa fududayn ilaahay yacni aduu haddaad qiyaasta caqligaaga ku eegto waxaad is odhanaysaa wax suuragala maaha madaxa intaa leg inuu halkaa soo maro laakiin uma sabiila yasarahu ilaah baa waddada u fudaydiyey ilaahay halkaa ku abuuray ku beeray ku barbaariyey ayaa soo bixidiisana u sahlay halkaa inuu madaxaasi soo maro ilaaha naftaa naftaa ku dhex abuuray ayaa waddadana u bixiyey jidkaa ay soo marayso uma nukhrijukum dabeed waa idinsoo bixinaynaa baa alla uu yihi tiflan ay atfaalan xaalatin caruur yaryar oo dee waa markaa aad dhalanaysaan idinkoo sabi yar ah uma litabluquu ashuddakum waxaad usoo qadartaa uma nubqiikum caruurnimo markaa ku dhalataan dabeed waa idin baaqi yeelinaa oo waa idin barbaarinanaa litabluquu si aa u gaadhaan ashuddakum ay waqta ashuddikum yacnii xilliga ad adaygiinna si aa u gaadhaan oo soddon jir ilaa afartan jir ayaa la yidhaha marxalat lashuddi marxalada ad adayga qofku jir ahaan iyo awood ahaan iyo caqli ahaanba uu u dhammaystirmo u xoogeysto allah waxau ihi wa minkum waxaa idinka mid a man qaar baa idinka mida yutawafaa la oofsanayo ey qabla buluuqi lashuddi intaanay aad adaygoodiiba gaadhin kuwa aan taabogelin oo dhimanayaa jira kuwa aan taabogelayn ama aan taam noqonayn oo ka hor dhimanaya ayaa idinka mid a wa minkum waxaa idinka mida man duul yuraddu loo celinayo ilaa ardalilcumuri cimriga ka u liita xaggiisa loo celinayo asaasaq ah likay laa yaclama si aan u ogaanin min bacdi cilmin ogaal dabadii shay ah waxbaba aan u ogaan ilmo caruuroo sabiya dib ugu noqonayo oo kaadidiiyo saxarada laga suulinayo oo cuntada afka loo gelinayo waxba kala garanay walidaalika ayaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa ka magangeli jiray marxalada marxalatu lardal yacni waxa weeyaan ardalulcumriga yacni cimriga halkaa u liidatee asaasaqa waa ka magangeli jiray allahuma inaa nacuudu bika an nuradda ilaa ardali lcumr marka waa wax laga magan galo cikrima oo ardaygii ibnu cabaas ah wuxuu yidhi yacni man qara'a alqur'aana falaa yasiiru bi hadihi alxaala ninka qur'aanka akhriyay qur-aan ruug noqda kuna dhaqmaadee meesha ku jirtee xaaladaa uma noqdo ilaahay waa ka badbaadiya allah inaga badbaadiya wa taraa waxaad arkaysaaba alla u yidhi al arda dhulkii ayaad arkaysaa haamidatan xaalay tahay mid angegtay oo abaarowday fa idaa anzalnaab dabeed markaanu kusoo dejinno calayhaa korkeeda almaaa biyaha markaan kusoo dul dejinno ihtazad waa dhaqdhaqaaqaysaa arladii oo warabad waa soo kor noqonaysaa oo wa ambatat waxay soo bixinaysaa min kulli zawjin nooc waloo nabaada bahiijin oo qurxoon mar alla markii roobkii ku do-o waa dhaqdhaqaaqaysaa oo way soo kor noqonaysaa oo dee arladii marka nabaadkiiyo geedihii ay soo biqlayaan dee arladii kor bay usoo foodhacayaan oo ay usoo kacayaan oo ciiddiiyo wixii dee ay soo qaadanayaan marka arladii waxay la dhaqdhaqaaqaysaa ileen waxbaa kasoo dhex baxayee nabaadkaa oy la soo kor noqonaysaa nabaad qurxoon baanay markaa soo bixinaysaa ilaahay waxau ihi dalik ay dalika atasaruf wasaniic taladaa iyo tasarufkaa iyo saniica iyo waxaa alla uu sameeyey ee lasoo xusay haabitun waxaasoo dhammi wuxuu ku sugnaaday biana allaha bisababi ana allaha in alleh huwa alle alxaqu inuu xaq yahay sababtiibuu waxaasoo dhammi ku sugnaaday iyo wa annahu alle yuxyi inuu nooleeyo almowtaa kuwa dhintay iyo wa annahu alle calaa kulli shayin wax walba qadiirun inuu awoodo iyo wa anna saacata in saacadda qiyaame aatiyatun tii imanaysa ay tahay oo laa rayba shaki fiiha dhexdeeda aanu kuba sugnayn iyo wa ana allaha in alla yabcadu uu soo bixinayo man cida fi lqubuuri xabaalaha dhexdooda ku sugan yacnii shantaa arrimoodba inay jiraan oo ilaahay ku tilmaaman yahay darteed ayaa waxaasoo dhanna rabbi u sameeyey oo awoodda iyo itaalka uu leeyahay allah waxau ihi wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man qaar baa ka mida yujaadilu doodaya fi llaah ay fii wujuudi illaahi wa waxdaaniyatih ilaahay jiritaankiisa iyo waaxidnimadiisa ayay ka doodayaan bikayri cilmin cilmi la-aan bay kaga doodayaan iyo walaa hudan hanuun la-aan iyo walaa kitaabin kitaab la-aan kitaabkaasoo muniirin wax iftiimiya dadkii waxaa ka mid ah man mid baa ka mida yujaadilu doodaya fillaahi ilaahay arrinkiisa ka doodaya waaxidnimadiisa iyo wujuudkiisa bikayri cilmin cilmi la-aanna kaga doodaya walaa hudan iyo hanuun la-aan iyo walaa kitaabin kitaab la-aan kitaabkaasoo muniirin wax iftiimiya midna isagoonu hayn daliil iyo cilmi iyo hanuuntoona ayuu haddana arrinka alle ka doodayaa oo ka murmayaa haaniya cidfihi dhinaciisa mid laabaya xaal u yahay alcidfu huwa aljaanib marka waxaa looga jeedaa ay laawi cunuqihi takaburan can iliimaan isagoo qoorta laabaya kibir iyo isla weyni iimaanka iyo tawxiidka uu iskala wan yahay darteed oo marka xaqa loo sheego ayuu xaggaa isku dadbayaa midig ama bidix yacni waa kibir qofka kibraaniga ah wejiga inuu ku siiyaba dee ma doonaya ee xaggaasuu isku dadbaya ama xaggaa marka mujrimkan gaalka ah wuxuu alle ka doodayaa oo cilmi la-aan iyo daliil la-aan kaga doodayaa haaniya cidfihi xaal uu yahay dhinaciisa mid laabaya oo jeedsanaya kibir iyo isla weyni darteed muxuu isku dadbayaa ama u jeedsanayaa oo dhinaciisa u laabayaa liyudilla ay liyudilla annaasa si uu dadka uga hadleeyo can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa lahu kaa waxaa u sugan fi dunyaa adduunyada waxaa ugu sugan khisyun dulli iyo hoog baa adduunyada ugu sugan wanudiiquhu waxaanaanu dhadhansiin doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana cadaab alxariiqi ay alixraaq gubista cadaabkeedii cadaabka wax gubaya ayaananu qiyaamaha dhadhansiin doonaa daalika bimaa qadamat yadaak ay yuqaalu lah waxaa lagu odhanayaa mujrimkaa ahlu naarka ah daalika cadaabkaa lagu dhadhansiiyey waaqicun waxa uu kuugu dhacay bimaa bisababi maa shay sababkii ayaa cadaabka kuugu dhacay kaasoo qadamad ay hormarsatay yadaaka labadaada gacmood iyo wa ana allaha wa biana allaha in alleh laysa aanu ahaanin huwa alle bidallaamin ay bidii dulmin mid dulmi u saaxiiba lilcabiidi addoommadiisa u dulmiyo oo nisbe laga dhigo ama bidallaamin ay bidaalimin isamkii faacil loo celiyo oo inaanu alla ahayn addoommadiisa mid dulmiyaya waxaa nisbada bidii dulmin ama isamka faacil bidaalimin loogu celinayaa siiqatulmubaalaqahan dallaam waayo haddii sideeda loo daayo macno faasidaa kaso ka dhalanaya oo noqonaya dulmi badana ma aha markaa dee wuu dulmi yaryahay ayaa ka soo baxaysa ilaahayna waa ka nasahan yahay mid badan iyo mid yarba labadaba ilaahay waa ka nasahan yahay oo naftihiisa dulmiga rabbi waa ka xarimay yadaaka gacmahana waxaa loo cabiray lianna mucdama alacmaali tusaawalu bihimaa waayo acmaasha badankooga iyagaa lagu qabtaa ee xubnihii kalena waa la mid allah waxau yihi wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man qaar baa ka mida yacbud allaha alla caabudayo calaa xarfin dhinac ama dacal uun ka caabudaya ay calaa arafin min addiin ayuu odhanayaa saaxibu wajhi nahaar yacnii dhinac ama dacal koone diinta ka mida ayay ka caabudayaan oo kuma xasiloono oo si dhammaystiran uguma toosna cibaadada marka waa cibaadatulmunaafiqo munaafiqu waa lugna baqa ugu joog lugna diriir ugu joog yacnii si dhammaystiran diinta uguma wada taagna waxa uu eegayaa haddii barwaaqo iyo ladnaan iyo cuud iyo caafimaad uu helo wallaahi diintani waa tamaan buu odhanaya waa haysanaya haddii cudur iyo caydh iyo culays iyo dhibaata ay ku dhacdo diintani xaqba maaha buu noqonayaa dib buu u noqonayaa marka waa munaafiqaas kolba wuxuu arko ku dhaqmaya xarfigana waxaa lagu shabahay bilxaalli calaa xarfi jabal fii cadami habaati nin buur qarkeed degay oo u dhow inuu ka silbado ama ka siibto ayaa lagu shabahay sidaanu diinta ugu sugnayn ilaa xarfigu waa dacalka ama darafka marka buur dhakadeed weliba dacalkii ugu kooneeyey nin taagano inuu xaggaa uga dhaco ku dhow ayaa lagu shabahay qofka dee diintii dacalka ama darafkaasun ka haysto oo hadduu wax helana hagaagaya haddii kalena dib u noqonaya marka calaa xarfin ay calaa arafin min addiini hayra muma'inin mid ilaahay ku caabudaya dacal ama koone diinta ka mida isagoon ku xasiloonayn oo kolba wuxuu arka uun ku wax qaadanaya wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man mid baa ka mida yacbud allaha alla caabudayo calaa xarfin ay calaa arafin min addiin koona ama dacal diintii ka mid a ayuu alle ku caabudayaa oo yacnii si dhammaystiran uguma wada taagna fa in asaabahu ama si saxa macnaha uguma sugna fa in asaabahu haddii haddaba uu haleelo kaas khayrun khayr hadduu haleelo wanaag iyo khayru la kulmo idma-anna waa ku xasilayaa bihi khayrkaas ama cibaadadiiyo diintii waa daa'imayaa oo dib uga noqon maayo wain asaabathu hadday haleesho fitnatun fitno iyo imtixaan hadduu ku dhaco lagu imtixaamo naftiisa iyo maalkiisa iyo ubadkiisa iyo ooridiisaba inqalaba waa gadoomayaa oo waa noqonayaa oo calaa wajhi wejigiisa korkiisa ayuu ku gadoomayaa oo dib uu u noqonayaa khasira waa khasaaray allay leey huwa kaasi addunyaa adduunyada waa khasaaray oo dheeftuu doonayay ma helin wal aakhirata aakhirana waa khasaaro cadaab daran baa u dambeeya daalika khusraankaa uu khasaaray waa masderka khasirada ishaarada u celiyo huwa khasaarahaasi alkhusraanu waa khasaarihii almubiinu ee caddaa ee aan shakiga lahayn waayo waa khasaare aan ka soo kabasho lahayn ka adduunyada waa laga soo kabtaa yadcuu waxa uu caabudayaa min duuni illaahi alla sokadii maa shay laa yaduruhu aan dhibaataynayn in lam yacbudhu haddaanu caabudinba wamaa shay buu caabudayaa laa yanfacuhu aan waxba u tarayn in cabadahu haddiiba uu caabudo wax dheefe aan u keenayn ilaahay waxau ihi daalik ay ducaa cibaadadaa iyo baryadaasi huwa isagu addalaalu waa baadidii albaciidu ee fogey ilaah sokadii waxaan dhib iyo dheeftoona lahayn in la caabudaa waa baadi fog oo weliba aan dhoweyn yadcuu waxa uu caabudayaa ama uu baryayaa laman mid kaasoo daruhu dhibaatadiisu aqrabu ay uga dhowdahay min nafcihi dheeftiisa in nafaca bitakhayulihi wuxuu odhanayaa maxalligu waa in nafaca bitakhayulihi waa fardan wa taqdiiran bal kaba soo qaado sida isagu uu moodayo haddiiba uu waxu tari lahaa waxtarba ma lehee mid waxtarkiisa dhibaatadiisu uga dhowdahay buu caabudayaa marka min nafcihi laga qaadan maayo wax dheefa inay leeyihiine waa in nafaca bitakhayulihi waa siduu isagu malaynayo ama uu suuraysanayo yadcuu waxa uu caabudayaa laman mid daruhu dhibkiisu aqrabuu uga dhow yahay min nafcihi dheeftiisa in nafaca bitakhayulihi haddiiba uu waxtaro sida uu moodayo mid haddana dhibkiisu uga dhow yahay ayuu ku daalayaa labiisa alla ilaah waxaa xumaaday oo ugu xumaansho badan almawlaa yacni gargaaro waxa ugu xun huwa kaas walabiisa waxaa ugu xun alcashiiru saaxiib lala saaxiibana huwa kaasaa ugu xun yacni mid la gargaarsado ama lala saaxiibo alla ilaah kaasaa ugu liito ugu xun ina allaha alleh yudkhilu waa uu gelinayaa aladiina kuwa aamanuu rumeeye oo wacamiluu saalixaat camalladan wanaagsan sameeyey jannaatin jannooyin baa uu gelinayaa jannooyinkaasoo tajri ay qulqulayaan min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaal ina allaha alla yafcalu waa sameeyaa maa yuriidu waxa uu doono cidina uma diido man axadka ama qofka kaana ahaaday yadunnu mid u malaynaya allan yansurahu nebi muxamed inaanu u hiilinayn allaahu alle fi dunyaa adduunyada inaanu ugu hiilinayn iyo walaakhirati aakhire inaanu ugu hiilinayn ruuxa moodayaa falyamdud ha u fidiyo ha u taago bisababin xadhig ila samaayi ay ilaa sakfi beytihi gurigiisa saanqaafkiisa ama saqafkiisa xadhig ha u taago ha u fidiyo halkaa ku soo xidho humma lyaqtac dabeed ha jaro ay nafasahu neefsigiisa iyo naftiisaba ha jaro oo hays dabo oo hays deldelo oo falyandur dabeed ha eego hal yudhibanna bal inuu tagsiiyo kayduhu shirqoolkiisa uu sameeyey maa yaqiidu waxaa cadho gelinaya ama ciilka baday halkan assamaa laba tafsiirba waa ku jiraan in la yidhaahdo waxaa looga jeedaa saqfu beytihiyo kullu maa calaaka fahuwa samaa wixii kaa sarreeyaba samaa la yidhaha luqatan luqada carbeedoo saqafka gurigaagu samuu kuu yahay kol hadduu kaa sarreeyo marka muraadku wuxuu noqonayaa ninka moodaya nebi muxamed inaan rabbi u gargaarayn ifiyo aakhiraba ciilkiisa ha ku dhinto haysdabo haysdeldelo oo intuu saqafka gurigiisa xadhi ka soo laalaadsado dee naftiisaba ha jaro dabeed ha eego bal shirqoolkiiyo dhagartiisu inay tagsiisay ama ay baabi'isay wixii cadhogeliye ciilka baday kaasi waa tafsiir marka kaa waxaa lagu tilmaamayaa dee cid kastoo xaqa ka hor timaada ama ha noqoto xilligii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ama maanta ha noqotee ilaahay diintiisa iyo ehelkiisa ehelka diinta waa u gargaarayaa qofka sidaa diidan ama la dagaalamaya ama aan qaadan karaynowna waa ciilkaaga iyo cadhadaada ku dhimo mut bikaydik waayo walcaaqibatu litaqwa cidhibta dambe waxa uun iskale mu'miniinta si kastoo ay dhibaato iyo mixan usoo maraan iyagaa ku dambayn mustaqbalka dadka muslimiinta tafsiirka labaadna waxa weeye samada in laga dhigo samaawaadkan toddobadee kala sarreeya macnuhuna uu noqdo falyamdud ha u taago ha u fidiyo bisababin xadhig oo xadhigga waxaa loo yidhaha dee waxbaa lagu xidhaa oo lagu qabsadaa oo waa la adeegsadaa oo sababtuna waa shay kastoo dee maqsuudkaaga aad ku gaadho markaa xadhig ha u fidiyo ha u taaga xagga samaawaadka suma lyaqtac dabadeed guusha iyo gargaarku halkaa uu ka imanayo ha ka soo jara intuu samada koro ilain guusha iyo guuldaradaba halkanaa laga soo xukumaa oo samaday ka yimaadaan yudabbiru alamra min asamaa markaa ninka waxa weeyaan diidanow samada kor oo halka gargaarku ka imanaya soo xidh ordo waa waxaan dhacayn de waa mustaxiil laakiin waxa weeyaan waxaa la tilmaamayaa waxa ay ismoodsiinayaan dee sida uu mustaxiilka u yahay allah waxau idhi man kaana ruuxa ahaaday yadunnu mid u malaynaya an lan yansurahu inaanu nebi muxamed u hiilinayn allaahu alle fidunyaa adduunyada inaanu ugu hiilinayo walaakhirati aakhiraba waa sidaasoo kale atbaacda nebi muxamedne falyamdud ha u taago ha u fidiyo bisababin xadhig ila asamaa e ilaa saqfi beyti saqafka gurigiisa xadhig ha u taago halkaa xadhiga ku soo xidho humma liyaqtac wuxuu odhanayaa waxa weeyaan nafasahu jamalku nafsahu maahe waa nafasahu waa neefsigii waayo ruuxu marka uu isdabayo naqaska iyo dee neeftuu isku xidhaya marka waa neefsigiisa ha jaro marka yacni nafasahu baa loo qadaray humma liyaqtac ay nafasahu waxaa kaloo jamalku uu soo qadarayaa ama humma liyaqtac ay ajalahu ajashiisa ha jaro oo dee ha isdeldelo naftiisa ha dilo humma liyaqtac dabeed ha jaro naftiisa ama neefsigiisa ama ajashiisaba ha gooyo oo dee intuu isa soo deldelo isdabo ha isdilo oo fal yandur dabeed ha eego hal yudhibanna bal miyuu tagsiiyey kayduhu shirqoolkiisii iyo dhagartiisii uu dhigay miyuu tagsiiyey maa yakiidu wixii cadho gelinaya ciilay miyuu tagsiiyey dee jawaabtu waa maya wallahu aclam